bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel ka soo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada ugu door karaan warka habeennimo ee idaacadda beerlula qodobada warkeenna hadda ka maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxda maamulka hirshabelle oo kulan la qaatay bulshada degmada muqokore ee gobolka hiraana kanaal loogu talagalay waraabka beeraha oo laga hirgeliyay deegaanka geedaha barakaani adulaadka jowhar oo xarigga laga jaray xuska maalinta cagaarshowga adduunka oo maanta dunida laga xusay tobabar ku saabsan ilaalinta xuquuqda carruurta oo lagu qabtay magaalada burco ee gobolka togdheer akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ruushka oo dignin u diray maraykanka sidii labaatanka bisha julaay labada kun iyo afar iyo labaatanka intaasi waxayan qodobadii ugu darkaroonaa warka habeenimo idaacadda beerlula markana isagai ofisan waxaana warkaydla socodsiin doona anigoo maxamed cabdisanaya inuu ku bilowna madaxda maamulka hirshabelle ayaa kulan la qaatay bulshada degmada muqokori ee gobolka hiraana wariyaan cabduqaadir cumar ibraahim nadaare warbixinta warkan haya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaaw xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed hagar ayaa kulan la qaatay waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka degmada muqokori ee gobolka hiiraan kulanka ayaa looga hadlayay mashaariicda laga hirgeliyay degmada muqokori iyo sidii loo dabooli lahaa baahiyaha kale ee ka jira degmada iyo deegaanada hoos yimaada qaar ka mid a waxgaradka iyo dhalinyarada ka qayb galay kulankan ayaa su-aalo ka weydiiyey madaxweynaha hirshabelle waxyaabaha uga qorshaysan horumarinta dhinacyada waxbarashada xirfadaha dhalinyarada caafimaadka iyo biyaha maadaama dadkan ay yihiin dad waxbarashada qaar ka weynaaday ay degmada ay joogaan iyo deegooyinka deegaanada ka imaanayaan dugsiga farsamada gacanta maxaa in ka qorshaysan bar ama baraa la sameeyey oo afar sana ardayda lagu soo dhisaa dad ka sii weynaa joogo marka dugsiga farsamada gacanta qorshihiina maamuleed ma in ku jirtaa waa su-aal meesha taalla su-aasha labaad degmooyinka ama deegaanada hirshabelle meelaha qaar magaalooyinka markaa tagna waxaa ku aragnaa barnaamijka quudinta waxayna ka mid tahay barnaamijka waxbarashada lagu soo kabayo oo ardayda iskuullada lagu keeno qofka hadduu baadi'e lagu ilaalinayo magaaladana koombo badana ilmama uga gadi karo marka waxaa jira dad deegaano loo degnayn barnaamijka quudinta wasaaraddaada waxbarashada iyo adigi madaxweynaha ah iyo madaxweyne ku-xigeenka maxaa qorshe in ka yaallo
mudana madaxweyne magacaygu waa maxamed xuseen axmed hal su-aal oo dadka reer muqukuri aada u guguuxaysay ayaan rabaa inuu ku weydiiyo su-aashaasuna waxay tahay wax itus ah oo itaabsi ah ayaad isbitaalkeeda degmada muqukuri kusoo aragtay ayadoonan shilin cid kaleeta aysan ku darsanin ee reer muqukuri intaas geeya beejano fagaaraa laysaga gooyaaha layidhi marka madaxweyne waxaan kaa rabnaa contributionka aada degmada muqukuri aada isbitaalkeeda ugu dartay ama ku deeqday inaad maanta reer muqukurina su-aashaas waa wada qabaanay inaad meeshaan ka sheegtid kaa rabnaa mudana madaxweyne muqukuri waa degmo aada u ballaaran ayadu kortay kabacday na ay hoos yimaadaan ugu yaraan lixdan iyo shan tuulo tuulooyinkaas oo macnaha ayagoo naftigoodu deegaamo ku xeeran ah waxaa ka shaqeeya degmada naftigeeda hal ceel oo keligiis ah hal ceel ayaa ka shaqeeya afar tuulo oo hoos timaadana afar motoor bay leedahay inta kaleento waa biyalaay waxaana laga adeegtaa muxuu ahay baraago markii ilaahay daruur keenana waxgalaan marka kaleentana ay biyuhu seegaan markay go-aanna waxaa u maaragta u ah ceel waxaa u ah muqukori santarka ugu weyn ay tuulooyinku biyaha ka qaataan waa muqukori asiga naftigiisana waxaan ognahay in deegaanka keligiis uusan ku filnayn oo mararka dhanka uu kala kulmo caqabad haddii uu ceelku hallaabo ama uu waxsi noqdaanna gebiba magaaladu ay fadhiisanayso mudana madaxweyne ma is leedahay dhul baaxaddiisu intaas dhan tahay hal ceel wuu ku filan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaaw xuseen ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay in la daadijiyo dowladnimada isagoo ballan qaaday in wax badan laga qaban doono baahiyaha ka jira degmada isagoo sidoo kale sheegay in maamulkiisu uu lacag dhan labaatan kun oo doolar ugu deeqay dhismaha isbitaalka degmada waa naga go-an tahay bulshada dalku waa federaale in loo daadejiyo dowladnimada hoos hadday maamul tahay iyo hadday adeeg bulsho tahayba waa loo daadejinaa tuulo kastana waxay rabto oy xaq u leedaha waa helaysaa laakiin waxaan nagu yaray wakhtiga waxaan ka aadnay degmadii ayaan toos u abbaarnay si loo helo aas-aaskii degmada hadday tahay xafiismankii maamulka ku shaqay lahay hadday iskoolkan aan dhex fadhino tahay hadday saldhig tahay hadday maxkamad tahay waxaan go-aansanay inaan kow bal baahida degmada iyo magaalada meesha u weyn in la abbaaro laakiin intaad noo sheegteen annaguna waa ognahay qorshaana waa noogu jiraan tuulo kastana in biyo laga helo oo noloshii adeega bulshada guud ahaan laga helaan rabnaa iyadan haddii ilahay raalli ka noqdo waa ku jirnaa qorshayna noogu jirta haddii ilahay yidhahdo idinkoo og hirshabeelle dhaqaalaheeda iyo siday tahay lacagtaas lacag labaatan kun aan ku diraynaa oo lagu kaalmaysto haddii ilahay raalli ka noqdo runtii waana bogaadinayaa dadaalka ummadda ku nool degmadan dal iyo dibadadka ku abtirsada degmada muqkuri isbitaalkaas gacanta ay ka geysteen waa ku ammaana cid kastana waxay ka geysatay ilaahay ka abaal mariyo aad iyo aad aad u mahadsantihiin insha allah isbitaalka hadday qalab tahay iyo hadday daawo tahay iyo wax walboo loo baahan yana wasaaradda amaran siin haddana waa siinayna wasiil isbitaalkaas waxaan rabnaa inuu noqdo isbitaal degmada kaliya maahan ee degmooyinka ku hareeraysan oo dhan laga soo aado way dadaalaan dhismihiisu aad u qurxan yahay qalabayntiisa iyo daawadiisa iyo shaqaalihiisa wasaaraddan si gooniya u farayaa inay arrintaas iyadu qaadato insha allah dadka deeqda geliyey ee dadaalan waa u mahad celinaynaa insha allah intaasna ha nagala kaashado aad aad u mahadsantihin madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo maalmihii dambe safar ku marayey qaybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa xarigga ka jaray mashaariici badan oo laga hirgeliyey degmooyinka iyo deegaanada labada gobol aadumaasan yahay wariyaan cabduqaadir cumar ibraahim nadaar warbixinta warkaasi nala socodsinaya markan jowhara kanaal loogu talagalay waraabka beeraha oo laga hirgeliyay deegaanka geeda barkaan ee duleedka magaalada jowhar ayaa la daafuray wariyeen cabdimajiid awey saaq iyo warbixinta warkan noo haya wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa daafuray biyo mareenka axadow oo laga hirgeliyey deegaanka geeda barkaan ee duleedka magaalada jowhar biyo mareykan ayaa loogu talagalay in loo adeegsado waraabka beeraha si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha waxaana furitaankiisa ka qayb galay xubno ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw iyo shirkadaha hirgeliyey biyo mareenkan qaar ka mid ah xubnaha isku howlay hirgelinta biyo mareykan ayaa ka waramaya qaabka loo dhisay waxaan geeda barkaan kanaal axad ka fulinay shan buundo saddex far hal baratooyo buundo wadato maanta maaragtay furitaankeeda aan u taagannahay maanta kolley mashruucii ay noogu tala gashay codsigii hor aan u codsanay oo maanta si fiican oo noolagu tixgeliyey taasoo mataqaanay kanaalkii axad wax badan ay ka qabteen maanta waxaa mahad mudan intii taabigelisay codsigaas wasaaradda beeraha ee maxaad ku tiraahdaa faaw wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim dhaqare ayaa bogaadiyey hirgelinta biyo mareenkan isagoona kula dardaarmay dadka deegaanka inay ilaashadaan waxay farxad noo tahay maanta in aan goobjoog ka noqonno kanaalkii axadow geeda barkaan degmada jowhar oo la dhammeeyey shaqadii ka socotay hadday noqon lahayd kanaalkii qodistiisii kanaalkaasoo ku dhawaad shan kilomitir ku dhow iyo baratooyadoodii inaan goobjoog ka noqonno aadaan ugu faraxsannahay waxaana leenahay waa arrin aad u fiican hay-adda faawna waa ugu mahad celinaynaa howshaasi muddada ay soo waday iyo gacanta ay ka geysatay sidoo kale gambaniga shabeelle oo lagu yaqaano waxqabad fiican waxaan leenahay waxaan soo aragnay shaqo fiican oo qabateen idinkuna aad aad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa inaan la dardaarmo guddiga kanaalkan axdow kanaalkii waa laydin qoday waa u jeediin sidaa ogtiinna farihiina usbuucaanna farihi ayaa laydin qodi doonaa sidoo kale abuuraa laydin siinaa waa ogtihiin wax dhiman marka way iska yaryihiin maxaa yeele haddii kanaalkan lagu qoday farihi lagu qoday abuur lagu siiyey waa inaad wax soo saarka kordhisaa marka waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad wax soo saarka kordhisaan waxaa kaloon idinku dardaarmaynaa fasal kasta kanaalku inaan qodno annaga waajib naguma aha maxaa yeele kanaalka marka lagu qodo fariir lagu qodo guddiga waxaa loogu baahan yahay inay isku tashtaan qoditaanka xigo inay bulshadu ay lacag iska dhaqaale iska qaadaan meel dhigtaan si ammaana deegaanada iyo degmooyinka uu maro webiga shabeelle ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa laga hirgeliyey mashaariic lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha kuwaasi oo ay ka mid yihiin biyomareenno loogu talagalay in lagu waraabiyo beeraha
admaansiga waryaana cabdimajeed awgeesaaq warbixinta warkaasi nala socodsiinaya xuska maalinta caalamiga ee cagaarshowga oo sanad kasta dunida laga xuso siddeed iyo labaatanka bisha julaay ayaa maanta dunida looga dabaaldegay waryaheena bilaal daahirwan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo hayaa maalinta cagaarshowga adduunka ayaa la xusaa sanad kasta siddeed iyo labaatanka luulyo si kor loogu qaado wacyigelinta ku saabsan khatarta cudurka cagaarshowga kaasi oo ku dhaca beerka islamarkaana sababa cudurka kansarka waxaa jira shan nooc oo fayraska cagaarshowga leeyahay waa a b c d e e si wada jir ah cagaarshowga b e c ayaa ah caabuqyada ugu badan oo keena dhimashada hal dhibic saddex milyan oo ruux iyo laba dhibic laba milyan oo caabuq cusub sanadkii inkastoo ay jiraan tallaalo waxtar leh xaaladaha ka hortaga ah iyo dawooyin haddana dhimashada cagaarshowga ayaa sii kordha adduunka golaha caafimaadka adduunka ayaa taageeray ciribtirka cagaarshowga fayruska sida khatarta caafimaadka dadweynaha oo ku jira dhibaatooyinka ay la kulmi karaan hooyooyinka maalinta cagaarshowga adduunka sideed iyo labaatanka luulyo waa fursad lagu dardargeliyo dadaalada heerka qaran iyo heerka caalami ee ku saabsan dabargoynta cudurkan iyada oo bulshada laga wacyigelinayo halistiisa doctor cabdulaahi macalin maxamed ayaa raadiyo beerula ugu waramay waxyaabaha keena cudurka cagaarshowga iyo astaamihiisa cudurka marka waxaa la yihahdaa soomaalida u taqaanaa cudurkan la yihahdo cagaarshow cudurka marka waxaa la yihahdaa soomaalida u taqaanaa cudurkan la yihahdo cagaarshow laakiin xagga medical termis markii la fiiriyo waxaa loo yaqaanaa habititis marka habititis waa caabuq ku dhaca beerka soomaaliduna waxay u taqaanaa cagaarshow marka ereyga cagaarshowga ah waa calaamad ka mid ah cudurkani markuu beerka ku dhaco caabuqaanu beerka uu ku dhaco calaamado ka mid ahoo jirka kasoo daahiraya ayaa waxaa la yihahdaa ay soomaalidu u yaqaanaan cagaarshow cagaarshow ereygaas meeshuu ka yimidna waxawaaye jirka qeybo ka mid ah siiba indhaha oo kale qofka ayaa waxaa noqonaya jaalle kalarkiibaa isbedelaya cudurkani wuxuu ku yimaadaa dhowr qeybood ama dhowr foom waxa uu leeyahay ilaa shan qeybood oo loo yaqaano habititis a virus habititis b virus habititis c habititis d and e qaar ka mid a bulshada la nool cudurka cagaarshowga ayaa raadiyo beerula ugu waramay dhibaatooyinka ay ku qabaan cudurkan
maanta waxay ku beegantaha maalinta caalamka laga xusaya xanuunkan cagaarshowga ama habitit b-ga habititis b soomaalida u taqaana cagaarshowga bulshada way qabaa oo bulshada qaar dadku way qabaan cudurkan cagaarshowga ah waxaan ku ogaaday waxaan dareemay xanuun oo caloosha iyo bagga dadkana waxay dhaheen waxaa ku haya cagaarshow sababtoo ah indhahiga ayaa cagaartay markaas soo baaraa lay dhahay haddana waa laga gubay inay soo baaran waa rabaa gacnaha iyo madaxa iyo caloosha debkina hadda wax saas igama tarin dhakhtar inaan aadaan aan doonaya in soo baaro wallaahi laba bilood u hayaa haddana waa xanuunsanaya ilaa hadda ilaahay inuu iga dulqaadaan rajeynaya cudurka marka laygu arkay waa lay gubay debkina hadda waxba igama tarin xanuuno badana dareemaa sida cunada inaa cuni waayo oo labolabo iyo inaa seexan waayo oo xanuun aan dareemo haddaa laysku dayaa in dhakhtar laygeeyo taariikhda sideed iyo labaatanka luulyo ayaa loo doortay xuska maalinta cagaarshowga sababtoo ah waa dhalashadii saynisyahankii ku guuleystay abaalmarinta nobel brice tor bruja columber kaasi oo helay fayruska cagaarshowga b h b v oo sameeyey baaritaanka ogaanshaha iyo tallaalka fayruska admaansayahay waryaana bilaal daahir waana warbixinta warkaasi nala socodsinaya markana burco tobabaraha ku saabsan ilaalinta xuquuqda caruurta iyo wada shaqeynta booliiska iyo bulshada ayaa lagu qabtay magaalada burco ee xarunta gobolka tugdheera iyana xawluul aadan xuseen ee warbixinta warkan haysaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda wada shaqaynta booliska iyo bulshada ayaa loo furay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda xuquuqu insaanka somalilan iyadoo ugu talagashay in kor loogu qaado aqoonta ciidanka booliska somalilan mustafa cali cismaan guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka somalilan ayaa ka waramaya tababarkan laba maalmood baynu halkan haddii allah awooda layidhaah ku qaadan doonaa tababar ku saabsan sidii aynu u hagaajin lahayn tacaamulaadka ama wada shaqaynta dhex mara booliska iyo bulshadooda bulshadii aada ilaalinayseen amnigooda baynu leenahay xaq iyo xuquuq bay leeyihiin marka marar badan bay qaldamaan waxoo sidii loo sixi lahaa haddii allah awooda liha ogolaado saddexba xaq bay leeyihiin baynu isla ogaanaynaa oo dhibanaha qofka dhiban ama wax dacweynaya laga dacwoonaya eedaysanaha ah iyo adiga u dhexdaaya sharciga la tiigsanay sharciga ku kala saaraya mid walba xaq iyo xuquuq gaara buu leeyahay in la in la ilaaliyo mid walba xaqiisa helaana waa waxa weeyaan waa waajib waxay inoogu jirtaa oo inoo kala sheegi doona haddii la yidhaahdo casharada bay inoogu jirtaa ka hor dhicmeen mid walba sidii xaqiisa ku heli lahaa boolisku waa saaxiibka dadweynaha dabcan waxaynu ku aragnaa meelaha public gidaarada dadweynaha oo dhan haddii tahay saldhigyada iskuullada meelaha khayryada laga qudbadeeyo waa waa run waa boolisku waxa weeyaan saaxiibka dadweynaha inta badan laakiin marar bay dee caqalad jirayaan aanu saaxiibtinimadu socon aanu saaxiibtinimadu joogta ma mar baad sarkaysaan iyadoo ama mudaharaado dhacayaan ama dad isdacweynaya ama dad waxadaya ama kacdoon oo dhan dee nooc kasta ha ahaadee waa markaa marka loo baahan yahay adigoo amnigii dejinaya oo dadkana kala habeynaya inaad xaqoodii haddana dhabarto markaa marka hore waa halkii inoo sheegay taliyuhu waa inay xerada milatariga iyo saldhig milatari iyo saldhig boolis kala duwanaadaan qaar ka mida mas-uuliyiintii iyo saraakiishii kasoo qaybgalay furitaanka tababarka ayaa sheegay inuu muhiim u yahay tababarkan bulshada iyo booliska tababaro la xidhiidha arrimaha xuquuqda aadamaha oo la siiyo hay-adaha sharci fulinta ee kala duwan hay-adaha sharci fulinta waxaa ugu horeeya ciidanka bilayska oo ah cidda koowaad ee ciidanka bilayska oo ah halka ay fulinta sharciga iyo ilaalinta xuquuqaadku ka bilaabaan
agaasimaha si macaan u sharaxay ujeeddada tababarka iyo qastigaynu ka leenahay oo ah laba qodob in la isxasuusiyo human rights amaba xuquuqal insaan maxay tahay maadaama biliisku uu sharcigu awood u siiyey inuu hub qaato inuu xidho uu sharciga awood ku fuliyo
xuquuqal insaanku hadda waxay ayuu odhanayaa uu xadiday qofkaynu soo xidhnay uu xadiday sharcigiibaa xadiday qodobkiibaa xadiday qodobkiibaa xadiday la yidhi marka aan warran of rust ahayn waa fooliin anwaris keli ala nohay tababarkan ayaa ka qayb qaadan doona in wada shaqayn wanaagsan ay dhex marto booliska iyo bulshada si ay si wadajira ugu wada shaqeeyaan nabadgelyada guud
waad mahadsan tahay wariyaan xawluul aadan cuseen oo warbixinta warkaasi nala socodsiinaysay argohaas aad kala socotaan waa idaacadda beerulaa ee magaalada baledweyne mowjada siddeetan iyo sideed dhibic sided ayaad nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan wariheena bulshada sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo websayte-ka intaan akhbaraadka dibadda u gudinna kusoo dhowaada xubinta sariifka ee suuqyada
kulan waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubaynta sarrifka suuqyada warka habeenimo waxaynu kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiyey kabaha kabaha buudka dumarka ayaa la iibiyaa sagaal doolar kabaha shaadiya loo yaqaan ayaa la iibiyaa sagaal doolar kabaha loo yaqaan xildhibaan ayaa la iibiyaa kow iyo toban doolar kabaha sbortiska naag ayaa la iibiyaa sagaal doolar xubintiino eegintaa
admaasaya waryaana bilaal daahir waane oo nala soo codsinaya xubinta sarafka ee suuqyada warka habeenimo idaacadda berlula markana khibraadka dibadda madaxweynaha dalka ruushka putin ayaa xadda maanta uga digay maraykanka haddii washington ay gantaalada ridada dheer geysa jarmalka in ruushkana uu gantaaladaasi kuwa lamida u dhigi doono masaafo laga weerari karo danaha reer galbeedka mareykanka ayaa ahaa bishan julaay tobankeedii sheegay inuu bilaabi doono in dalka jarmalka uu geeyo hub casri oo kala duwan ay ku jiraan gantaalada ridada dheer marka la gaaro sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka khudbad putin uu u jeediyey badmaaxyaala ka kala socday ruushka shiinaha aljeeriya iyo hindiya oo lagu xuseeyey maalinta ciidamada badda ruushka oo lagu qabtay magaalada berteles ayaa putin waxa uu si toosa uga digay mareykanka in haddii uu bilaabo waxyaabo ka mid ah waxyaabihii abuuray qalalaasihii dhacay ee dagaalkii qabooba in isagana uu qaadi doono tallaaba lamida tan uu qaaday mareykanka diblomaasiyiinta mareykanka iyo ruushka ayaa sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee mareykanka iyo ruushka in hadda uu marayo meeshii ugu hoseysay marka la barbardhigo xilligii uu dhacay qalalaasihii gantaalada ee kuuba ee sanadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii waxaana labada dhinac loogu baaqay in kubadda dhulka ay dhigaan oo ay qaadaan tallaabooyin xiriirkooda kor lagu qaadayo warkaban maad kala socoteen idaacadda beerle magaalada baledweyne taasay ku dheeyahay ciddii warkeena socdiga dalacan karta baraha internetka ku leenahay sida facebooka youtubeka twitterka iyo websayteka intuu warkan midamaadu ku doon waxaad ka tagaysaan nabadgelyo